إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay iyo saakay weeraro ka fuliyey qeybo ka mid ah gobolada banaadir iyo shabeellada hoose muwaadin soomaaliyeed ayaa mar kale lagu dilay dalka koonfur afrika khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal maalintii shalay magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa sheegay in muuse biixi uu khiyaano qaran galay isagoo qayb ka mid ah badda ka iibiyey etoobiya kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ka dhan ah damaca xabashada etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya oo ka dhacay degmada kurtunwaarey dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dad shisheeye ah oo kala wareegay shaqooyinkoodii xoogsiga ahaa hoggaanka iyo odayaasha siddeed iyo toban beel oo dega wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan saakow ayaa ka dhiidhiyey badda la siiyey xabashadii etoobiya iyagoona ballanqaaday inay naf iyo maalba kaga hortegayaan damaca xabashada etoobiya intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow iyagoo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa koob iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada dhanka kalena ku aadan kowda bisha labaad ee labada kun iyo afar iyo labaatanka warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa habeenkii xalay iyo saakay weeraro ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada banaadir iyo shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa halkan inooga soo jeedinaya wariyaheena haashim cabdinaasir howlgal qorshaysan oo xalay rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda daarasalaam ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa si gaar kaga tirsanaa kuwa loogu yeero boliis milatario waxaana askarigaas raggii qaarajiyay ay ka furteen qori iyo boosh uu ku hubaysnaa isla magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar koontaroolo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada shibis waxaana qaraxaas kasoo gaaray khasaare kala duwan sidoo kale rag ka tirsan guutada madaafiic ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tiro madaafiica ku garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalk oo ay kaga sugan yihiin deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalla ku qaadeen xeryo ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin qeybo kamid a gobolka shabeellada hoose waxaa weerar lagu qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ay ka samaysteen garoonka degmada baraawe iyo sidoo kale xaafadda biyamaalow waxaana halkaa ka dhacay dagaal in muddo ah socday oo ka dhana ciidamada
muwaadin soomaaliyeed ayaa mar kale lagu dilay dalka koonfur afrika sida warkaanu ku faahfaahinayo waryaheena cabdiraxmaan beder kooxa uumeysan oo koonfur afrikaan ayaa waxay magaalada kibton ee dalka koonfur afrika ku dileen nin soomaaliya xilli uu ku dhex jiray gaarigiisa ninkani la dilay oo lagu magacaabo maxamed maxamuud diidhiye oo loo yaqaano caafi ayaa wuxuu ku guda jiray diyaargarow ku aadan safar uu ku imaanayo magaalada muqdisho oo kasoo jeedo booliiska koonfur afrika ayaa gaaray goobta dilka uu ka dhacay si ay baadhitaano ugu sameeyaan balse ma jiro cid loo soo xidhay dilka ninkan soomaaliga ah oo qeybkaha dilalka boqolaal soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay lagu geysanaya dalka koonfur afrika waxaa bishii dalka koonfur afrika laga diiwaangeliyaa dilka tobanaan ka mid ah dadka soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi mana jirto cid wax ka qabanaysa dilalkan soo laalaabtay khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal maalintii shalay magaalada muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya warkan dagaal xooggan oo daqiiqado dhowr ah socday ayaa ka dhacay argada degmada dayniile ee magaalada muqdisho kaasoo dhex maray ciidamo ka wada tirsanaa dowladda federaalka sida aan wararku ku helino dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamo ku sugnaa kontaroolka argada dayniile oo isugu jira boolis nabad sugid iyo kuwa milatariga dagaalkan ayaa ku bilowday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo qori uu watay looga qaatay kontaroolka askariga oo falkan ka carooday ayaa asna dhankiisa soo watay gaari dagaal iyo ciidamo kale oo ka tirsanaa dowladda federaalka sidaasna uu ku bilowday dagaalka dagaalkan u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dagaalka ku dhintay saddex ruux halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in dagaalka uu saameeyey iyagoona dhanka kala sheegay in dagaalka lagu dilay dad aan waxba galabsan wallaahi dhibaatadaas iyo dagaalkaas waana saameeyey dad rayidahoo waxba galabsan ayaa ku dhinto xaafadda oo ilmo iyo haweenaha ku dhintay dad waa ku dhaawacmay marka haddaan aninka aan shacabka dowladda waxaan ku qabnaa mooryaanta iyo ciidankaba waxaan ku qabnaa iyo qoragaba aan nidaam lahayn jida waddooyinka lala taagan yahay maalin kasta xabadaha la ysku furaa la ysku dagaalaayo waa kolley dowladdu waa ka warqabtaa dhibaatada shacabka iyo dadka maatida loo geysanayo waa ka warqabtaa wallaahi waxaa waaye waxaan ka warhayaa hadda waxaa la sheegay gabarderiskayga aniga waxaa waaye odayaasha xaafaddaanaan ka mid ahay laamigaanan ganacsi ku haystaa marka maalinka wakhti kastaba xabadaha la yska furaa waxaa waaye waa joogtayba noo noqdeen labada ciidan anika wax isku qabteen ma naqaano laakiin inuu laba maarkayda taliya ciidan ay xaabada isku rideen wararkaasaa meelaha la sheegayo ka bilowda ayagaas iyo gabar iyo wax sidaasa marka sidaas ayaa jirta dhibkaasaana haysta niyahow sidii aan arkaynay waxaan ragnay niman isku baxsanayo oo aaga kala gelayo anigoo meeshaan ku ganacsanayno abbaaro adiga siddeed saac camal marka waxaa waaye ciidankii dowladda dhexdeeda la ahayd hal mar ayay xabadda isku bilaabatay war hub aan la isku adeegsanay ma jiro inta hub aan naqaan intaa dhalan ilaa hadda waa la isku gemaayay meeshaan waxa la isku reebta ma lahan sidii laba dawladood waa la isku dagaalay aniga dad waxaan nahay shacabe oo iska ganacsanaya oo iska danyar eh marka waxaan u baahan nahay dadkaan nagu soo fasaxayn inay naga qabtaan wallaahi niyahow saacad waa soceyey saacad waa socey marna xabad waa aamusaysay marna haddana waa isku bilaabayeen wallaahi niyahow tuuti tuutawada cagaaranay wateen ayagana tuutaha ciidanka milatarigana qaara watay qaar qaar boolis qaar dharka booliskay wateen adiga mar kuuba sii ahayen wallaahi niyahow aniga maamo oo gurigeeda ku jirto oo dhimatay waa soo arkay yar kaloo asigana dhaawac oo lug ka dhaawacmana labaas labaas qof arkay aniga isheedu waxaa intaas saaray iyo askari oo halkaas yaalana waa arkay intaas la arkay wax kale ma arkin eria dagaal ka dhacay waxaa waaye agagaarka argada dayneeda ee kuliyadda jaalsiyaad agteeda dhinacaas hodan iyo dayneel laami u dhexeeyo ka dhacay isgoyska argada dayneeda ciidamada dowladda federaalka ayaa marar badan ku dhex dagaalamay dadka shacabka ah iyagoo aan u aabiyeelinin dhibaatada ay soo gaarayso bulshada halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa sheegay in muuse biixi uu khiyaano qaran galay isagoona qayb ka mid ah badda soomaaliya ka iibiyey itoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa halkan inooga soo jeedinaya waryaheena cabdifitaax faarax xildhibaan maxamed maydhane oo ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa si kulul u naqdiyey heshiiskii muuse biixi uu ku bixiyey qayb ka mid a badda soomaaliya waxa uu qiray in qayb ka mid a gobollada uu ka taliyo maamulka somalilan laga iibiyey itoobiya isagoo khiyaano ku sifeeyey heshiiska adis ababa ka dhacay ee lagu bixiyey badda waxa uu carabku ku adkeeyey in itoobiya aysan bad u haynin isagoo faahfaahiyey musiibada ka dhalanaysa hadduu dhaqan galo heshiiska iyo damaca itoobiya
somalilanki haddaanu nahanagu gobollada galbeedka kumaanaan heshiin horta in etoobiyana laga iibiyo inaynu wax wada lahaanaan ku heshiinay marka hore markaynu xaqiiqu wada hadlayno maanta marka la leeyahay somalilan baan u soo rarnay etoobiya etoobiya walbay damacsay meel ay u marto unbay lahayd anugu markaa waxaan qabaa cidda maanta u bannaysay ee waddadaa u jexday inay khiyaamo qaran gasho dalkan iyo ninna way kala wan yihiin somalilan maad ka hadlaysaane inaynu xaalad go'doon galno haddii etoobiya loo soo raray marinbiyoodkaasi oo weliba damaceega ay fadhiisan laadahay oo shirkii igada ugu dembeeyey iminkay diidday haddana ay xalay dib u dalbanaysay waxa intaa dhibayaay waa sidee bad u heli lahay badna annagu ma hayno dhulku wuu ka wen yahay wax kastoo la galayo ninkaad ushaada ka qaadan karaysaa loo dhiibtaa ninkaanaad ushaada ka qaadan karaynin looma dhiibto war doorashadii iyo waxaanad ka sheekaynaysaanba haddii waddankii laynagu dul xaraashay xaggee doorashadu ka iman waddankiibaba laynagu dul xaraashe miyaynaan ilaahay ka cabsanayn siyaasiyiin badan oo ku jira baarlamaanka somalilan iyo kuwa dibadda ka jooga ayaa maalmihii lasoo dhaafay muuse ku diiday heshiiskii xaaraantaha ee uu la galay abey axmed kaasoo etoobiya siinaya bad ay weligeed hamiga ku haysay somalilan oo ka mid ah maamulada ku dhisan taageerada iyo taakulaynta shisheeyaha ayaa xabsiyada ku guray dad badan oo ka dhiidhiyey badda uu maamulkaasi u saxiixay etoobiya kanaalka wararka ee alka taa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ka dhan ah damaca xabashada etoobiya oo ku aadan qabsashada badda soomaaliya oo ka dhacay degmada kurtunwaarey faahfaahinta warkaasi waa kan mahad cubeyd
dibadbaxan oo ahaa mid looga soo horjeeday damaca xabashida ay ku doonayso inay ku qabsato dalkeenna dhanka kalena lagu diidanaa heshiisku sheeggii uu muuse biixi dhowaan la galay abiy axmed ee uu qayb ka mid ah badda soomaaliya ugu saxiixay ayaa ka dhacay magaalada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana fariimo adag oo ay hanjabaadi barbar socoto loogu diray abiy axmed iyo muuse biixi waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay bannaanbaxa oo ka hadlay halka bannaanbuxu ka dhacayay haddaan anigu ku hormaro aniguu haddaan ku hangilin soomaaliya way googooday way xoog beexi haddaad ku hangilin waxaan kuugu bishaaraynayaa xoogku waa kii xeliyo waa kii xeelaku waa kii adixeero kuwi shucuurteenna inaan muujinno annagoo u xanaaqsan etoobiya kana dhiidinayna muuse biixi cabdi wuxuu sameeyey kama yeelin sayla waxay noo leedahay annaga muhiimad gaar ah oo dekedaha kale aysan noolahay qaar kale oo iyaga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen waxaan iskugu soo baxnay bannaanbax aan uga soo hor jeedno etoobiya iyo canaasiirta ay wadato etoobiya waxaan leeyahay etoobiyoy waannu isnaqanin jirreeyey muddo badan aad lamaaciseen diinteenna iyo dalkeenna inaad dhulka ku jiiddaan kuma jiidi kartaan saannu idinkaga adagnahay waad og tihiin dagaallo badan aan wada galnay wixii idinka raacay qalbigiinna ku jiraan awowayaashiinna og maanaa ata qaybgalyooti oo bannaanbaxag oo maanaa gaaladideg gaala ma oggolan hamin ma oggolan gaala kalkaal ma oggolan oggolaanin miine inun jihaad inun jihaadne howye naftoodan iyo maalhoon muruxoon inun hormadasnawal yuuna
ugu dambayntii mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa duceeyey wuxuuna habaaray gaalada intaynu dagaalama waan u shahiidaynaa waan ku dhimahaynaa allahuma cizz alislaam walmuslimiin adilla shirka walmushrikiin bir lahum cadaaka cadaabiin allahuma calayka bilyuud wanasaara alqaasimiin allahuma calayka birik wajimciin alkufaar allahuma calayka biindaltana wafaransa waisraa'iil waturkiya allahuma calayka bixabasha allahuma calayka bikenya rwanda waburundi allahuma calayka jabuuti allahuma calayka bieritraya allahuma calayka bilmushrikiin walmurtadiin walmunaafiqiin allahuma axsin cadada waqtulhum badada wala تقاتل من حدا اللهم أحرقت الإسلام اللهم انصر دينك وكتابك وسنتك وعبادك الموحدين يا الله يا لطيف يا خبير الكتائب الإخبارية هي مرر بدن هوري وباهسي banaanbaxyo ka dhacay wilayaadka islaamiga ah oo looga soo horjeediyey xabashida etoobiya iyo damaca ay ka leedahay badaheenna dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dad shisheeye ah oo kala wareegay shaqooyinkoodii xoogsiga ahaa faahfaahinta warkaasi waa kan mubaarak cumar dhalinyarada muruqmaalatadah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey in shaqooyinkii ay kala wareegeen dad shisheeye ah oo laga kal keenay waddamo kala duwan kuwaas oo qabanaya shaqooyinkii ay dhalintaani ka maarayn jireen nolol maalmeedka qoyskooda dhalinyarada sida ay sheegeen shaqooyinkii ay xirfad u lahaayeen ayaa waxaa kala wareegay dad shisheeye ah oo mid ugu sokeeya laga keenay dalka kenya qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona codsaday in loo sameeyo shaqo abuur farsamo aan ka siinin ma laha farsamadii o dhan maxaa la wareega ajanabi galabtii annaga markay meeshaan aan iska fadhino annaga aan baahanna subaxdii ilaa si gurigeena aan ga soo baxnay annagoo shaaca binaa soo baxnaa bartaanaan iska fadhiisanaa galabtii meeshaan maxaa nugu soo maraa hindi turki ajanabiyaal badanaa nugu soo maraa meeshaan ma fahantay kenyaatiyaa nugu soo maraa uganda nugu soo marto oo shaqaale eh oo fuundiyaal eh annaga maxaan nahay waa marka wadankii annaga u dhalinay oo ku shaqaysan lahayn haddii ajanabi la kaansado oo ay shaqaysaano annaga maxaan qabanaynaa ma guryaheena ciyaalkeena micnaagaha maa dhana dharnoo soo dhaqa maan dhaanaa ma culmahaan soo dirsanaa yiriska dugsiga u dhiganayna haddana meeshaan danaana keentay dadkan walaalahena meesha waa wada buuxnaa wax shaqa la yidhaahna ma hayno baagamuunta shab lix beri ma shaqayn lix beri annaga sheegayaan shubalaana ajaa'ibtiina waxay tegin yihiin waxay degan yihiin hoteelay degan yihiin subaxii hortaanay soo marmarayaan ayagoo dhar kala nuuc kale oo dhar hal nuucee noo loo qaaday labisan ay hortaana soo marayaan subaxii annagana sheegayaan shubalaanahay subaxii gaari raacay unbaa ma aragta markaan la nimaado koob shaa waxaan ku cabna ma haysano annagoo gaari raac gaari raac la'aan aan iska bixaynaa xaafaddii tegaynaa aan iska lugaynaa markaa waddanka dhibaato weyn aan ugu haysato waxaan olo qabtaan dhihi lahay waddankii oon shaqo ku yareen oo maanta kun soomaali ka shaqaysan kartaa waxaa la soo gelin lahaa toban kun oo ajnabi ah waxaan annaga qaban laheenba dad kalaa qabanaya dakhligaan annaga waddanka annaga waxa ugu qaban laheen dad kalaa waddankooda u qaato waxaan annaga meesha ku hayna ma laha hadda haddadan aan socdo ma aragtay shaqaa ka soo laabtay ani alla iga soo wacay shalayinka soo shaqeeyey maraan soo shaqeeyo aan meeshii aan tagay shalay saakadan ayagoo qolo kaloo caddaan shaqaynayso oo maaragtay idinka fasaxadkiina nala soo dhaa waan iska soo tagnay hadda danta waxay ugu kalifeen nus doolar ma heystaan gaari aan ku raaco waxaana ka imaaday ceelash hadda waxaa macquul ah ilaa iyo intaan socon karo inaan lug aan ku tago taas dantii ugu kalifeen magaalada muqdisho waxaa ku sugan shisheeye badan oo caddaan iyo madow isugu jira kuwaas oo dhibaato iyo boob ku haya bulshada ku dhaqan magaalada waxayna shirkadaha shisheeye gacanta ku hayaan ilaah ugu muhiimsan ee dhaqaalaha bulshada gobolka banaadir halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan hoggaanka iyo odayaasha siddeed iyo toban beel oo dega wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow ayaa ka dhiidhiyey badda la siiyey etoobiya iyagoona dhanka kale ballanqaaday inay naf iyo maalba kaga hortegayaan damaca xabashada etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya maxamed sheekh cali kulankan oo ay soo abaabushay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay naga soo qayb galeen siddeed iyo toban beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow ayaa lagu lafuguray heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda etoobiya lagu siiyey labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya sidoo kale waxay si diiran usoo dhoweeyeen beelahan weerarkii taariikhda galay ee dhacay labaiyo tobanka rajab sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kale eedma ku aastaysan afar iyo labaatanka bishii aynu soo dhaafnay ee janawari sannada laba kun afar iyo labaatanka mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhig militari oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku yaalay degmada caad ee gobolka mudug halkaasoo khasaare adag dhabarka loogu saariyey dowladda federaalka malaaq biye oo ka mid ah hogaanka beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa sheegay in naf iyo maal ay ku bixinayaan ciidamada etoobiya ee kusoo duulay dalka soomaaliya cadowga etoobiya hadana kusoo duulay iyo annaga dhexda ha ka baxeen hadday ka bixi waayaan iyagii annaga waa u simannahay iyagii annaga waa noo siman yihiin intaba waa la dagaalamaynaa xabaddan ayaa gaari doonto marka waxaa kaloo jirta haddaan nahay beelaha dego jubbooyinka khaasatan degmada saako waxaan diyaar u nahay oo qodobo ka soo baxay waxa- waxaan diyaar u nahay in naf iyo maalba aan ku bixinno si aan ula dagaali lahayn xabashida kusoo duushay dalkeenna diinteenna cirdigeenna nafteenna iyo maalkeenna waxaad arkaysaan maanta in badeedii loo soo duulay shalay waxay ahayd waxaa loo soo diintayada waxaa ku xigay cirdiga waxaa ku xigay nafteeda maantana waxay joogtaa badii etoobiya annaga waan isnaqaanaa haddaan nahay soomaaliya ama muslimiin degta bariga africa etoobiya wax badan dagaal oo nin muddo ah socday toddoba toddoba boqoloo sano colaad u dhexaysay ayaa naga dhexaysay kufaarkan xasan murtud ah wuxuu dhahayay etoobiya annaga colaaddii naga dhexaysay waxay baaba'day sagaashankii waxba kama jiraan etoobiya xabashadii annaga colaadda naga dhexaysa waxay ku xiran tahay inay islaamnimo qaataan ama qiyaama saa ay ku xiran tahay waxa uu sheegay waxba kama jiraan mana yeeli doono bad aan leenahayna ma qaadan doonto etoobiya waxaa la soo dagaalamay axmed gurey waxaa la dagaalamay sayid maxamed abdulla xasan sheekh maxasan barsane iyo rag kale farba ayaa la soo dagaalamay intaas waxaa loo dagaalamayay waxay ahayd in oo wadanka laga difaaco dalkeena ee badan laga difaaco sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay nabadoon maxamed jimcaale oo ka mid ah waxgaradkii kasoo qaybgalay kulanka ay iskugu yimaadeen qabaa'ilada dega degmada saakow
adeer waa ilaadankiisa kulanka wuxuu ku saabsanaa ilaadankiisa ka dhiidhin ama ka dagaalan ama ilaahayba haddaan laga waayin iska dhicinta cadowga etoobiya oo shalay ila sagaal gobol oo soomaaliya qaadatay haddana baddii inay ku darsato rabto ayuu ku saabsanyaan ka dhiidhinaynaa inaan la dagaalno iska dhicinaan rabnaa marka sidaasuu ku saabsanay waxaa weeye sida cilaankaba hore loogu sheegay waxa weeye waa degmada jubbooyinka iyo khaas ahaan degmada saakow odayaashoodii baa isu yimid iyo wixii dad ahaa oo dhammaayoo deganaa toban iyo sideed qabiiloo degan odayaashoodii iyo wixii ahaabaa isugu yimid waa la shiray waa la go-aansaday in etoobiya la iska dhiciyo oo gobol walbana soomaaliya saas u dhaqaaqo oo meel walba oo etoobiya joogta ilaadankiisa dhigta dhig loo daro marka sidaasuu ku saabsanaadir qaar ka mid ah odayaasha beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada saako oo kelimaad la siiyey ayaa si kulul uga hadlay damaca dowladda etoobiya waxaana dhanka kale si diiran usoo dhoweeyeen dagaalkii caadi ee dhegta dhiiga loogu daray ku dhowaad laba boqol oo ka tirsan askarta dowladda federaalka
waxaas waxba kama jiraan adeer waxba kama jiraan ha ku riyoonin hana haminin annagu hamigeenna asaga hamigiisa halkaa hadduu joogo annaga hamigeen muxuu joogaa gobolka n f d soomaali galbeed jabuuti iyo halkan waxaan u naqaanaa dhul soomaali inuu yahay islaamkaana iskale islaamkaana lagu dhaqayaa haddii soomaaliya waqtigii cilmaaniga ahayd oy mataqaanaa dowladdii maxamed siyaad ay hogaaminaysay etoobiya waa la ogyahay waxay ku dhigtay meeshay geys waa la ogyahay ayadoo sheeganaysa boqol iyo labaatan malyan sheeganaysa soomaaliyooda ay ku sheegtay labaatan malyan maxay ku shubtay halkaas maanta oo kitaabka ilaahay lagu xukumahay balka war nin shalay cilmaani ah oon kitaab iyo dastuur aan kitaab haysanin oo dastuur u dagaalamahayo haddii uu mataqaanaaye casharkaas uu kuu dhigay ood gaalo u cawaansatay gaaladii waaweyneed aad u cawaansatay nin ilaahay kaashaday oo allah maciise yahay maxaad mooday ha ku riyoonin baan leeyadeer
adeerow haanas heshiis mal eraw tuugnimo iyo nijaasnimo iyo haaragnimo iyo saaragnimo oo kabiir ee wiinatiw ilaahayna lakukufursidiiw maylanaaha hasii ahaatee dadka islaamka ah inan ogolaadana meel kastiyo roogaan warka isuga eh gaar ahaan islaamka soomaaliya ka nool inan ogolaadana waljaro waana jaro doonn an hayna maanan ansaha doongna najaas walkatalati usiyi maan an hagaaga doongna warkaas warsalaysa maa udhabe annagada doongna intaasamayla raaya islaamka in sheegan weerarkaas boqolkiiba boqol aad baa ilaahay subxaana watacaala noogu bishaariyey dadka muslimiinta ah bishaarada markii ay dhacaan waxaas dhacaan bishaaruhu ilaahay subxaana watacaala ugu bishaariyey weerarkaas boqolkiiba boqol mujaahidiinta ilaahay waa ku guulsiiyey shan xero ayaa dagaalkaasi u ahaa shantaas xerona adabkii iyo gaariyaashii iyo wixii yaalibo marka ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan weerarkaasni waa midka weli waa midka ugu waxaysan waxaan doonaynaa ina ayagoo taataagan aan qabano haddii ilaahay diidan saasaan doonaynaa inuu an ka qabano bishaaradaasna meel walbay ka dhacaysaa mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala guul allah ha siiyo
si kastaba ha ahaatee shirkan ay yeesheen siddeed iyo tobanka beel ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada saakow ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan shirkan la mid ah uu ka dhacay degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay shirkaasi oo ay iskugu yimaadeen lix iyo labaatan beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay
mahadsanid maxamed warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan fiidnimadan waa naga intaa